alkohol ama khamri ma cabtaa khamri ka badan kii hore aad u cabbi jirtay inta lagu jiray faafka covid nteen haddii aad ka walaacsan tahay isticmaalkaaga khamriga ama qof aad jeceshahay la xiriir national alcohol and drug hotline oo ah hal sideed eber eber laba shan eber eber hal shan ama booqo www drughelp gov au macluumaad dheeraada oo luqadaadana booqo sbs com au xariijin coronavirus tallaalka hargebka tallaalka hargebka kaama celinayo covid nteen laakiin wuxuu yarayn karaa in covid nteenku kugu xumaado iyo inaadan faafin hargebka wuxuu ka hortegayaa in labaduba hal mar ay kugu dhacaan wuxuu yaraynayaa culayska fuulaya nidaamka caafimaadka ee dalka si aad isu tallaasho booqo dhakhtarkaaga ama farmashiiga xaafadaada macluumaad dheeraadoo afkaagana booqo sbs com au xariijin coronavirus maaskaraadada afka lagu xirto isticmaalka maaskaraadada afka lagu xirto daruuri ma aha inta isu gudbinta covid nteen ee bulshada uu yaryahay haddii aad qufacayso ama hindhisayso maaskaro si fiican loo isticmaalo waxay joojin kartaa inaad xanuunka ku fidiso dadka kale dadka qaar waxay dooran karaan inay maaskarada xirtaan markay joogaan meel dad badan ku sugan yihiin waa inaad dadka u jirsato hal mitir iyo bar aadna nadaafadda ilaaliso gurigaagana joogto haddaad xanuunsan tahay macluumaad dheeraada oo afkaaga ah booqo sbs com au xariijin coronavirus job seaker job kiiber job maker maxay tahay job seaker waa barnaamij lagu taageerayo dakhliga dadka shaqola'aanta ah oo lagu beddelay new start waa maxay job kiiber waa lacag kumeel gaara oo lagu caawinayo shaqabixiyayaashu inay shaqaalahooda mushaar siiyaan waa maxay job maker waa qorshe wakhtiga dheer ah oo shaqooyin loogu abuurayo dadka iyagoo la barayo xirfado ay ku shaqaystaan macluumaad dheeraada oo afkaaga ah booqo sbs com au xariijin coronavirus mental health ama caafimaadka maskaxda karantiilku wuxuu saameyn ku yeeshaa caafimaadka maskaxda iyo caafimaadka guud ee qofka ka warqab qoyska iyo qaraabadaada oo kula xiriir telefoonka fiidiyowga baraha bulshada kuna dhiirageli inay taageero dhakhtar raadsadaan hadday u baahan yihiin macluumaad dheeraada oo afkaaga ah booqo sbs com au xariijin coronavirus domestic violence ama rabshada qoyska waa la ogol yahay inaad guriga isaga baxdo haddii aadan ammaan ku dareemayn haddii adiga ama qof aad taqaanid ay saamaysay tacadiyo galmo ama rabsho qoys wac hal sideed eber eber toddoba saddex toddobo toddoba saddex labo ama booqo respect org au haddii naftaadu khatar ku jirtana wac eber eber eber macluumaad dheeraada oo afkaagaa booqo sbs com au xariijin coronavirus inaad si ammaana dukaamada wax uga soo gadato sidee ayaan si amni ah u soo adeegan karaa kow soo gaabi booqashada dukaamada gacmahaaga dhaq ka hor iyo kadibba dadka u jirso mitir iyo bar ku bixi qarashka kaarkaaga ha isticmaalin lacagkaasha macluumaad dheeraada oo afkaaga ah booqo sbs com au xariijin coronavirus safar ammaan ah sidee baan si ammaan ah ugu safri karaa gaadiidka dadweynaha ha safrin xilliyada mashquulkaa ee subaxii iyo galabkii marka dadku shaqada aadayaan ama ka imaanayaan dadka u jirso mitir iyo bar mar kasta oo suurtagal ay tahay baska ama tareenka ama taraamka xiga sug haddii uu buuxo oo aadan dadka u jirsan karin mitir iyo bar gacmahaaga dhaq safarka kadib ha safrin haddii aad xanuunsan tahay macluumaad dheeraada oo afkaaga ah booqo sbs com au xariijin coronavirus